inta badan badeecadaha iyo agabyada kale ayaa waxaa ku yimid isbeddel qiimi oo weyn oo dhib ku ah dadka danyarta ah iyadoo uu xargaha goostay sicir bararka waxaana maamulka la baxay somalilan lagu eedeeyey inuusan waxba ka qaban cabashada bulshada qiimaha shidaalka ayaa hawada isku shareeray maciishadii ayaa qaali noqotay halka dalagii gudahana uu saameeyey sicir bararka taasoo ay sii dheer tahay qiimaha biyaha oo kor u kacay iyo sarifka lacagaha oo jebiyey xeendaabkii lagu ilaalin jiray barqad cawfiye oo horay u soo noqday guddoomiyaha sariflayaasha gobollada waqooyi ayaa ka hadlay sababta keentay sare u kaca qiimaha sarifka lacagaha dowladda dhexe iyo ganacsatada isku qabsadeen dekadii arrinkaasina dhaawac weyn ayuu suuqa u geystay taasina waxay noqotay mid wallaahi runtii dee wax laga naxa ah waxaan odhan lahaa dowladdu inay waxyaalaha qaarkood laba cisho ama maalin lagu dhammayn lahaa inay jiitanto oo inagu dhaawacdo oo suuqyada somalilan dhaawac gelisa inay noqoto ceeb bay nagu tahay walaal horta inagu dhaqaale ahaan halkan ku tiirsana waa dekadda berberaa dhaqaalaha somalilan ugu weyn halku ka soo baxa waa dekadda berberaa hadday maalin xidhnaato suuqyada somalilan waa laga dareemaya ganacsi ahaan sarifka oo keliya iska daaya macalmaceeshadii baa sixir barar ku yimid arrinkaasi waxa weyn arrin suuqyadii dhaawacay arrin dhaqaalihii dhaawacay arrin bulshadii dhaawacay ayuu wada noqday qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa gaar ahaan qaybaha kala duwan ee ganacsatada ayaa ka warramay dhibaatadan xagga nolosha ah ee ka jirta deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan qudaartu mee kor bay u kacsan tahay weliba si aad iyo aad u saayida ayay kor ugu kacsan tahay shayada kala gedisan ee qudaarta iyadoo gebi ahaanba qudaarta inta ugu badan inooga timaada muxuu ahaaye dalka dibaddiisa taasi waxay sabab u noqotay inay muxuu ahaaye ay qaaliga faraha badan ee iminka muxuu ahaaye jira aad iyo aad buu noo saameeyey waxaan ku idhi shay wal oo kasta waxaannu siin jirray hal laban laab buu kordha sixir bararka waddanka joogaa aad iyo aad buu waddanka u saameeyey shay wal oo kastaba wuu labanlaaban yahay wuu saddex laaban yahay markaa sixir bararka qof wal oo kastaoo maanta halkan joogaaba wuu dareemayaa siduu yahay aad iyo aad buu noo saameeyey waayo xoolahan waxay ka yimaadaan etoobiya ka yimaadaan xoolahan gebigooda intaasoo gacmood bay soo maraan halkan bay imanayaan markay hiilayaashu ibsadeenna suuqii waxay kala kulmayaan hoosudhac bay kala kulmayaan waayo waddanku aad buu maanta u taagan yahay wax kastaba hoosudhac baa ku yimid mar kastaba muddooyinkii lasoo dhaafayba waxaa deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la magacbaxay somalilan ka taagnaa dhibaatooyin xagga nolosha ah balse waxa ay xaaladdu ka sii dartay kadib markii asmadu ay noqotay mid faraha ka sii baxday islamarkaana ay saamaysay guud ahaan dadka